الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب هذه الآية وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها عامة لكل مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن روى مسلم في صحيحه من حديث سيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وهذه الفتن تعرض على القلوب فتؤثر فيها روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيها نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيها نكتة بيضاء والفتن كثيرة لا تدع بيتا إلا دخلته روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر بارك الله فيكم waxaynu xoogaa iska xasuusin doonaa fitanta waktigan aynu ku jiro oo waktigu iska badan yahay imtixaan allahna subxaana wa tacaala wuxuu faray dadka mu'miniinta ah inay iska ilaaliyaan oo ka taxadaraan fitan kuwa dulmiga amba xumaanta sameeye aan gaar ugu dhacayne haddii ay timaado kii dhibaatada la yimi iyo ka aan la iman labadaba haleeli doonta imtixaanku wuu iska badan yahay rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxa uu ina faray inaynu alle ka magan galno fitanta mid aynu arkayno iyo mid aynaan arkaynba oo rasuulku markuu faray saxaabadiisa inay alle ka magan galaan isla markiiba waxay yidhaahdeen nacuudu billaahi min alfitani maa dahara minha wamaa badan ilaahay baanu fitanta ka nabadgallay iyo fitnada mid muuqata iyo mid qarsoonba aad bay u fara badan tahay dilkaa fara badan xaqdarrada ah dulmigaa fara badan imtixaanka ayaa fara badan fitanta diineed baa fara badan ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamkan aad arkayso wuu isku imtixaamaya markaa fitantu markay dhacdo dagaaladu ay bataan iyo dagaalada sokeeye ee muslimiinta dhexdooda iyo xumaanta kaleba markay badato waxay raad ku yeelataa quluubta dadka quluubta dadka ayay raadeynaysaa way buuxinaysaa ilaa qalbiga dee cabba ama jeclaada fitantaa ay kaga tagto bara madow laakiin qofku haddii uu fitanta ka fogaaday oo aanu ka qayb qaadin daadinta dhiigaga dadka muslimiinta ah af iyo adintoona wuxuu noqonayaa mid badbaadaya markaa fitantu dagaaladoo keliya ma aha xataa xagga diinta ayaa lagaa soo gelaya oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama war acmaasha la booba fitan la mid noqon doontaa ka qidaci leyli mudlim ka qidaci leyli mudlim macnaa habeenku markuu gudcir yahay fiidka laga bilaabo saacadiba saacadda ka dambayso waxa sii bata madowga madowgaa badanaya fitantaasi markay bilaabato way istaba soconaysaa fitantanna ummadda muslimiintaa waxay ku bilaabatay dilkii cumaan ibnu cafaan radia allaahu canhu markii la dilay rasuulku wuxuu sii sheegay xataa idaa waqaca sayfu lam yurfac mar hadday seeftu timaado ay ku dhacday cumaan dib dambaysaba looma qaadinba rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa ilaahay tusay iyadoo fitantu sida roobka ay u da-ayso oo iminka hadduu roobku soo daato dhinaca roobka waynu arkaynaa meeluhu ku da-ayoo dhan noocaasoo kale ayay u dhici doontaa waa fitantaa faraha badan leh amba diin ha noqoto amba dil ha noqdo amba geeri dadka ay aqwaano shareecadu ay dhintaan ha noqdo amba dhulgariiradu ha bataan amba waqtigu haba yaraado waayo rasuulku wuxu uhi sal slam laa taquumu saacatu xataa yuqbada alcilmu macnaa saacaddu kiciba mayso ilaa cilmiga la qaado macnaa cilmiga waxaa lagu qaadayaa marka hore waxaa dhimanaya ehelkiisa qaar baa hadhi doona kuwaana quluubtooda laga masixi doona waxaa badan doona dhibaatada watakuru zalaazilu wayataqaarabu asamaan aad bay u khatar badan tahay ummaddan cidda fitanta ka badbaadee waa awalkeedii uun inna ummatakum haadihi jucila caaqibatuhaa fii waliha jucila caafiyatuhaa fii awaliha ummaddan awalkeedii baa ka badbaaday fitanta wasayusiibu waa xadiid saxiixa wasayusiibu aakhirahaa balaa-un wa umuurun tunkiruunaha ummaddan aakhirkeedana waxaa ku dhici doonta balaayo iyo waxaan la garanaynin watajii'u fitna way iska daba dhacaysaayoo way iman doontaa fa yuraqiqu bacduhaa bacda badhbakeedba badhka kale ayuu dabcin doonaa ayuu ka dabacsanaan doonaa watajii'u lfitnatu fayaquulu lmu'minu haadihi muhlakatii haadihi muhlikatii waxaa iman doonta fitan markaasaa qofka muuminka odhan doonaa wallaahi tan maanta tani idhaafi mayso waa tii ii halaagi lahayd uma tankashif dabadeeto ilaahay baa qaadaya watajii'u lfitna haddana mid kalea imanaysaa markaasuu odhanaya haadihi haadihi wallaahi waa tan tana ay dilaysa maanta tan ka bixi maayo rasuulku markaa muxuu yidhi faman axabba an yusaxsaxa cani innaar qofka jecel in naarta laga fogeeyo wayudkhala aljannata jannadana in la geliyo doonaya falta'tihi maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir geeridu ha u timaado isagoo alle iyo rasuulkiisa rumaysan bimacnaa iimaankiisa ha xajisto weeye haye iimaankaaga ku dhimo dadkana siduu ula dhaqmayaa rasuulku wuxuu yidhi walyaati ila annaasi aladii yuxibu an yu'ta ilayh dadkana ha ula yimaado ha ula dhaqmo sida uu jecel yahay inay ula dhaqmaan inay ku dulmiyaan dadku ma jeclin inay ku aflagaadiyaan ma jeclin inay ku dilaan inay ehelkaaga dhibaan in maalkaaga ay dhibaan adiguna dadka mu'miniinta ah dadka ula dhaqan si aad jeceshahay inay kuula dhaqmaan fitantu aad bay u khatar fara badan tahay qofka ka qayb qaata amba u hanqaltaaga isaga way la tegaysaa waman yushrif lahaa tastashrifuhu qofka u hanqaltaaga iyaduna luqunta ayay u taagaysaa waman wajada malja-an aw macaadan falyacud bih qofka helaya meeluu kaga gabado amba ateera uu ka gala ha ka magan galo marka baaraka allaahu fiikum waa in fitanta dhacaysa marnaba aanad ka qayb qaadin hadday tahay xuruub iyo dagaallo muslimiinta dhexdooda ah hadday tahay fitan diineed hadday tahay acmaashan gaalada iyo sanadahooda xusitaankooda waxaasoo dhan fitanta waxaa ka mida shirkiga iska ilaali inaad gaalnimo ku dhacdo waalfitnatu akbaru min alqatli ayaa alla yidhi subxaana wa tacaala laa taquumu saacatu xataa yuqbada alcilmu watakuru zalaasilu wayataqaarabu samaan watadhara alfitanu watadhara alfitanu wayakuru alharju wahuwa alqatlu yaa rasuulku wuxuu lehi sal slam ilaa fitantu ay muuqato kor noqoto dilku uu bato dilkaa fara badanaya waxyaabaha fitanta waxaa ka mida qofka muslimkaa oo dhiiggiisa loo daadiyo sabab la-aan amba haddii la dilo aada ku wiirsato ambaba aada maal kaga qayb qaadato dilkiisa ambaba carabkaba aada ka taageerto رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس الزمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في على أي شيء قتل حديث كان صحيح وعلى رسولك صلى الله عليه وسلم ضدك ودارت رسولك والذي نفسي بيده إله نفتيدو قعنتيسا كترتان كدارت يددك وحا كو إيمان دونا حلي لا يدري القاتل في أي شيء قتل كوحد لي آن قرنين با قف كان سببته كد لي ولا يدري المقتول على أي شيء قتل كالذي لنا آن قرنين با وحلا قد لي لقفك مال بقى لقد لي كرا قبيلات بقى لقد لي كرا دين بقى لقد لي كرا قفك مربو قروا يا با وحلا قد لي وحلا وحو كيستي با تري ويا معنيه isagoo waxba geysanin oo aan cidnaba waxba u dhimin ayaa la dili doonaa waxyaabaha fitanta waxaa ka mid a xoolaha oo qofku geed dheer iyo geed gaabanba inuu u fuulo inuu maal uun helo xalaal iyo xaaraanba nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inna likulli ummatin fitna ummad waliba waxay leedahay fitan iyo imtixaan وفتنة أمتي المال أمتي إذا فتنتيد وحولها حولها أيها لغو فتنين مركز قد ديري قد قابن بوحو أكور ياسد أدون أهل لها وفتن وهي وامتحان وهي رسولك وحول يوك صلوات الله وسلامه عليه بادروا بالأعمال فتنة والأعمال شلبه وفتنة وقهر رأي أنت أنا يجيكو إيمان كقدع الليل المظلم هذه محادة عيا يصبح الرجل مؤمنا قفك وحواغ أبي وحواغ أبري دونا إساقو مؤمنا ويمسي كافرا قبل كنا وحو أبري دونا إساقو قالوبي ساكو صوتو سي صلاة سبح بوتكدي وقف مسلمة عدعد وحي قابنا إسا أنبع عصر كبا إساقو قال على عرك دونا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وانا سيدا رسولك شيئا أبري دونتا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ما يهبين مدي أيو يسوق مسلمة دوغي عشاقي ومسلمين تلتك لي قرقي سيبو تغي وحل سوتو سيدونا قالمو سوقو قالمو حنبارتي ستة ميالا ميري ميا meel loo soo marayba diintiisii ayuu iibiyey nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yabiicu diinahu bicaradin min addunya yabiicu diinahu bicaradin min addunya diintiisiibaa wuxuu ku iibinayaa waxoogaa dhaldhalaala ayuu siisanayaa caradka waxaa la yidhahdaa shayga uun iska haydhhaydhka ah ayuu siisanaya diintiisi baa laga iibinaya waa laga iibsanayaa gaallimuu qaadanaya gaallimu ama meelahana gaal ha ka iibsado toos lacag ha u siiyo amba iyaga ha u galo dabeedna diintoodii ha qaato maxaad u malaynaysaa haddii saaka layna idhaahdo brito safaaradda ingiriisku fiisayaal bilaashay bixinaysa waxaana la siinayaa un qofkii aan muslim ahayn qaar badan baa odhan lahayd baa noogu dambaysay si aad ugu sheegay سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الرسول wuxuu inoo sheegay ummadan waxyaabaha lagu fitnayn doona inay xooluhu ka mid yihiin marka qofku wuxuu iska dayayaa inuu xoolaa uun ururiyo amba xalaal ha noqdaan amba xaaraanba ha noqdaan xadiidka ibni cumar radi allahu canhu fii saxiixi lbukhaari waxaa rasuulku yidhi sal ly slam laya'tiyanna waa dhaar weeye wallaahi laya'tiyanna cala annaasi zamaan dadka waxaa ku iman doona wakti laa yubaali almar'u bimaa akhada almaala am min xalaalin am min xaraamin qofku aanu dan ka geli doonin laa yubaali aanu danayn doonin waxani ma xalaalba mise waa xaaraam uu ururinayaa wuu jamcinaya fitanta waxaa ka mida iyaduna fitnat nisa dumarka in ilaahay maaragtay ragga lagu imtixaamo oo dee xumaantu ay badato ogoobay dumarkan haddaan guryahoodii lagu celin oo aan shariicada la barin oo aan xijaabkoodii la ilaalin dee karkaarkay weydaaranayaan dee cidday karkaarka weydaarinayaanna waa rag uun weey rasuulku wuxuu uhi sal ly slam maa taraktu bacdii fitnatan adaru cala rijaali min annisaa kagama tegin uma dabaday fitan ka daran dhibka ay dhibi doonaan raggu dumarka anta waad og tahayoo cidiba is arki mayso hawadaasa layska ugaadhsanaya hawada xaaf ay la yidhaahdo baraha bulshada lagu wada jiraa imtixaankaasaa imanaya markaa waxay u baahan yihiin raggu inay dhowrsadaan oo dumarka iska ilaaliyaan oo aan dumarka la baabiin oo habliin la ilaaliyo oo ninkuu markuu ku fakeraya xumaan inuu sameeyo uu garto qofkanuu xumaanta ku samaynaya inay walaashii la mid tahay inay habreertii la mid tahay inay hooyadii la mid tahay inay cid kale hooyadii tahay oy habaryeertii tahay oy walaashii tahay oo eedadii tahay oo in adeertii tahay oo in abtidii tahay in adunyaa xulwatun khadira waina allaha mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun adduunyadani waa dhaldhalaal baa rasuulku yidhi allahna wuxuu ilaahay baana idiin dhiibay waxaanu eegi doonaa bal waxaad samaysaan faataquu dunya waataquu nisa adduunyada iyo dumarkaba iska ilaaliya faina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nisa fitanta ugu daran ee reer bani israa'iil waxay dumarka kuwa gaalada waad og tahay iyagunbay dhaqdhaqaajinayaan hadday adduunyada tahay xuquuqdoodii meeday maxaa golayaasha wax looga siin waa waxaas ay akhriyeen oo adiga arkay meel walba xuquuqda haweenka xuquuqda haweenka xuquuqda haweenka xuquuqda haweenka meel kastana waa kuwa kuugu dhajiyey sawirka haddaad sidaa shaambo iibso saamuyeer iibso cadeer iibso waa nooca waa fitantaa rasuulku inoo sii sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka baaraka allaahu fiikum allana waa in fitanta laga magan galo rabbina aynu u noqonno ilaahay dadka muslimiinta ana waa inaad iska nabadgeliso muslimiinta dhiigooda ha daadin ha ka qayb qaadan af iyo adin midnaba nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mar kasta wuxuu rasuulku yidhi idaa tashahada axadukum falyastacid billaahi min arbacin qofku markuu ataxiyaadka dhammaysto uu ataxiyaadsado afar waxyaabood ilaahay ha ka magan galo waa salaad walba allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam jahannamo cadaabkeed wa min cadaabi qabri qabriga wa min fitnati almaxyaa walmamaat fitanta nolosha iyo geerida wa min shari fitnati almasiixi dajaal marka baaraka allahu fiikum waa inaynu fitnada iska ilaalino ha u dhowaan ha ka qayb qaadan allah ku xidhnoow lumi maysid waxaynu kaga badbaadaynaa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi aynu qabsanno rasuulku wuxu uhi innii taraktu fiikum shay-ay laba shay baan idinka tegay lan tadilluu bacdahumaa labadaa shay dabadood ma lumi doontaan haddaad qabsataan kitaabullaahi wa sunnatii kitaabkayga iyo sunnahayga kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa rasuulkuna had iyo jeeraale wuxuu ku ducaysan jiray yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta rogrogow qalbigayga ku adkee oo ku sug diintaada waxaa kaloo rasuulku uu odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allaahumma musarif alquluubi sarif quluubanaa calaa daacatik ilaaha quluubta badbedelow quluubtayada waxaad ubdudaa xagga diintaada daacadaada marka baaraka allaahu fiikum fitanta si aad iskaga ilaaliso ee saxaabigii xudayfe la odhan jiray wuxuu ahaa nin xoghayn ah aad buu u ilaalin jiray sirta rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rasuulku waxyaabo uu gaar ugu sheegi jiray baa jiray munaafiqiinta iyo magacyadooda iyo fitanta dhicitaankeeda iyo saaxibu siri rasuulillaahi baa la odhan jiray xudayfat bnulyamaan xudayfa waxaa la weydiiyey qofku muxuu ku garanayaa inuu fitantu ay ku dhacday iyo in kale oo wuxuu ku jawaabay qofku haddii uu jeclaado uu doonayo inuu ogaado bal inay fitani ku dhacday iyo in kale ha eego haddii shay uu hore ugu haystay uu arki jiray xalaal inuu u yahay shay buu hore ugu haystay inuu xalaal u yahay waana sii sharcigu ahaa ayuunbuu u arkay inuu xaaraam yahay fitantii baa ku dhacday shay hore ugu haystay inuu xaaraam u yahay hadduu u arko inuu xalaal u yahay isagana fitantii baa ku dhacday bimacnaa dadkan muslimiinta ah dilkooda ayuu qofku aaminsanaa inuu xaaraam yahay haddana mar dambuunbuu yidhi warkuwan dhigooduba uu bannaan yahay fitantuna ogow markay soo socoto amba ay timaaddo waxa garta uun cidda aqoonta sharciga a leh laakiin markay tagtay cid walba lugta mariso qof waliba wuu garanaya dad baa inaga codsaday dad ka xanuunsanaya inaynu alla ugu barin allah subxaanah wa tacaala iyaga iyo intaynaan ogeyn amba aynu ognayba allaha shaafi نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما بارك الله فيكم دقلها سعوتدي عقوبتها وهليسينا إيقنا هاي اللومنا نمبر كنا ونجي إذن شاقنا خير الله يسيئ السلام عليكم